mukhtaar waxaad ka mid tahay dadka soomaaliyeed ee u dallacay in ay noqdaan saajin ama saddex alifle waxaa loo yaqaano derajada marka laga hadlayo ciidamada bal iga waran dareenkaaga inaad heerkan soo gaarto horta alxamdulilah waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed ayaa darajadan isoo gaarsiiyey waa run anigoo shaqadeedan ku imid intixaan aan galay ayaan ku imid laakiin dadka soomaalida shaqadooda iyo jacaylka ay muujiyeen ayaa ii keentay iu encourage garaysa inaan meeshan imaado maantana way ka caddaa dadkayga inay ii yimaadeen oo ay tuseen mataqaanaa suboorkooda marka waxay ii keenaysaa taa mataqaanaa inaan shaqo badan sii qabto marka alle dadka soomaalida ii keenay haddaad macnayso maxaad ula jeeda waxaan ula jeedaa encouragement-iga dadka waxaa soomaalida markaad asxaan u samayso ayagana asxaan bay kuu gudayaan miyaynan ahayn waxaweyaan meeshaan markay soo baxday waa iska fariisan karay itixaanka maba qaadan lahayn waxaan dhihi lahaa waa iska habi baan ku ah meeshan joogo waana ku ahaa laakiin taa waxay ii keenaysaa leadership rolka inaan aado taa waxay keenaysaa inaan dadka wax u qaban karo moor oo mataqaanaa haddii dhibaata ay jirto aan mataqaanaa tabalka soo fariisan karo oo aan mataqaanaa askari hoose aan ahayn askari sare aan ahay marka taa waxay keenaysaa mataqaanaa step community-ga in wax lagu qaban kara ay tahay marka laga hadlayo ciidamada booliiska ee soomaalida ee gobolkan ka jira ma qofkii ugu horreeyey baa tahay oo noqda darajada noocaana mase dadkaaga horreeyay ayaa jira tirada guudse waa imisa waa horta waxaan askar ahaan marka isku daro all rankska marka laisku daro about sideed ama toddoba aan ahay laakiin qofka saddexaad oo la dalacsiya ayaan ahay laakiin waxaan kaga duwanahay anigu oo dalacsiinta kaga duwan actually waxa weyaan dadkii soomaalida ahaa aad ay ii xiiseeyaan oo mataqana dad badanoo soomaalida waxaa jira mar hore i bartay sida youtube-ka videoga aan ka sameeyey oo kale oo aan xogaa majaajilada yarta ahayd ilaa waagi ilaa hadda followr badan ayaan yeeshay oo hadda dad soomaalidu meel kasta joogaan oo marka ayaan waama yala yaababa actually waxyaabaha waaweyn oo aan dareemay baa waxaa ka mid a dadka soomaaliyeed dad wadno fiican oo dad nadiifa inay yihiin xogaa yar wasakha iska jirta oo laga saari karo laakiin ilaa waagi waxay igu encourage garaysa inaan actually meesha maanta aan soo gaaro aan soo gaaro mataqana waxay igu encourage garaysa inaan ayaga u adeego inaan qof soomaaliya lagu xadgudbin inaan qof soomaaliya lagu agacaayi karin inaan qof soomaaliya mataqana disrespect lagu samayn karin taa oo dhan waxay ii keentay mataqana inay dadkayga aan mataqana horumariyo of course de magaaladan dad badan oo aan soomaali ahayn waan u shaqaynaa oo magaaladan de magaalada dad badan wada degan yihiin oo qowmiyada kala duwan ay degan yihiin laakiin de waxaan saa u lahay inaan encouragement ku sameeyo dadkeena in aysan ka faanin dadka ay yihiin ama soomaalida aan laga samey dhibaato way jirtaa laakiin ha ka faanin weliga in waxa aad tahay iyo qofka ka timid dadka soomaalida ah ee booliiska cabsida badan ka qaba ama u arka in booliisku uu inta badan wax laga cabsado yahay maxaad ku oran lahay agu meesha aan joogo dee sagaal boqoloo nin baan la shaqeeyaa iyo gabdhaga oo dumar ah waxaa laga rabaa inay saboor gareeyaan dadka local booliiska midda kale waxaa kaloo jira dadka soomaalida ay ogeyn ama ogyihiin process baa jira hadduu qofku ugu xadgudbo badge numberkeeda weydiinaysaa ninka asaga saarjinka u ah anoo kala ah baa weydiinaysaa waxaad tiri in dadka soomaalidu ay qof ay yaqaanaan oo aada u garanayaan aad tahay oo aad tidhi youtube-ka sheeko aad samaysay ayaa jirta sheekadaas maxay ahayd haddii aan bulshada aan ogeyn aan la wadaagno niyota sheeka yar waxay ahayd actually oo iska yara shactiraayo waxay ahayd gawaanta kahor dumar aan istaajiyey gabar dumar soomaaliya oo markaan istaajiyey u qaadatay mataqaanaa inaan askari ahayn oo tiruma askari baan mar waxaan ku maleynayay askari inaad tahay taa yani waxoogaa waxay keentay mataqaana waana arrin run oo dhacday laakiin dee disclosure ma samayn karo laakiin taa waxay keenaysaa e horta waxay keenaysaa qofka confidence kugu qabo inaad soomaali tahay b waxay keenaysaa inaan askari loo arkin qofka soomaaliga laakiin de waa iska arin
ugu dambeyntii dhallinyarada soomaaliyeed ee weli doonaya in ay ka mid noqdaan ciidamada booliiska ama rajaynaya inay heerkaaga oo kale soo gaaraan maxay u baahan yahin inay sameeyaan walahi shaqo badan u baahan yihin wuxuu u bahan yahin iskuul horta dhigtaan marka hore waa inay ahaadaan mataqaanaa rokodkooda inay uu fiican yahay wixii kaloo laga caawin karana annagaa diyaar u ahba association baan leenahay somali police officer association la yidhaahdo waana caawina qaar qaarna waxayn lahayn lakin waxaan leenahay ka fogow waxyaabaha keeni kara in magacaaga lagu criminal ama dembi galo oo taa waxay ku keenaysaa in shaqa la-aan ay ahayd xataa shaqa caadiya ma heli kartaa dembi geshid